barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali kulanti wanaagsan waa maalin axad ah labaatanka bisha disembar sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo uu marti noogu yahay laashin ibraahim cali raagi gurigu wuxuu uga duwan yahay suugaanteeda inteeda kale luuq ahaan ayuu yara ka xiisa badanya in la dhegaysado wuxuu dheeryahay ninkaa tiriya guurowga ma ahan si nin gabaga jijidka tiriya gabaga jijidka adigoo tirinaad ku dhex fiirsan kartaa kaad dhihi doonta laakiin guurowga ma ahan shay lagu dhex fiirsan kara ninka guurowga tiriya waa ninka dadka gabya uga sii qatarsan sidaan aaminsanaha waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii suugaanta balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid maxamed bashiir madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa hoos u dhigay baaxadda weerar dhinaca internet-ka ah oo lagu jabsaday kombiyuutarada qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka ee maraykanka iyo shirkado waaweyn oo gaar loo leeyahay weerarkaasi ayaa looga shakisan yahay inay geysteen burcad dhinaca internet-ka ah oo xiriir la leh dowladda ruushka trump ayaa sheegay in uusan rumaysnayn in weerarkaasi ay ka dambeyso ruushiya hadalkaasi ayaa liddi ku ah bayaan ka soo baxay wasiirkiisa arrimaha dibadda mark pompeo oo sheegay in ay suurtagal tahay in ruushka uu soo diray kooxdaasi weerarka dhinaca internetka ku qaaday maraykanka madaxweyne trump ayaa sheegay in wax walba hadda la xakameeyey inkastoo ay hay-adaha ammaanka iyo qaar ka mid ah sharci dejiyayaasha koongareeska ay ka digayaan in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi dhinaca internetka ah uu sii socon doono meelaha la beegsaday waxaa ka mid ah waaxaha maaliyadda ganacsiga iyo tamarta sidoo kale shirikadda microsoft ayaa sheegtay in loo soo dhacay kombyuutaradeeda kiisaska dadka uu ku dhacay cudurka covid nteen ee qaaradda afrika ayaa sabtidii shalay kor u dhaafay laba milyan iyo shan boqol oo kun oo kiis sida ay xaqiijiyeen ilo dhinaca caafimaadka ah wakaaladda wararka ee reuters ayaa ku warantay in dalalka ah jamhuuriyadda dimuqraadiga congo nigeria mauritaniya gana iyo ivorcos uu cudurka kusoo labakacleeyey taas oo sababtay in tirada dadka uu ku dhacay ee qaaradda ay sare u kacdo sida ku cad warbixinta reuters soddonka maalmood ee lasoo dhaafay afrika waxaa laga diiwaan geliyey ku dhowaad nus milyuun kiis oo cusub oo la xiriira covid nteen dalka south africa ayaa ah dalka ugu badan ee dadka uu ku dhacay cudurka covid nteen ku dhowaad hal milyan oo qof ayaa la diiwaan geliyey halka dhimashadu ay marayso wax ka badan afar iyo labaatan kun oo ruux dhegaystayaal warkii dunida waa naga intaa
mahadsanid nuur xasan nuur bukhaari oo warkii dunida nala socodsiinayey halka dhegaystayaal aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaana muqdisho noogu soo diyaariyey cabdicasiis barrow
kulanti waxaana wanaagsan khiyaartaynala socota kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku waraysan doono laashin ibraahim cali raago oo ka mid ah hal abuurka soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaan kala sheekaysan doonaa taariikhdiisii hal abuurka iyo weliba waxyaabaha suugaantiisa inta badan ay daaran tahay ibraahim marka hore kusoo dhawo barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee v o
bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay waana salaama dhammaan howlwadeennada iyo maamulka v o eda iyo dhegaystayaasha soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunyada ka joogaanba waana mahadsantiin kusoo dhawaada idinkuna waana soo dhawantiin waa idinka mahad celinaa
waxaad ka mid tahay allaashimiinta magaalada muqdisho ku sugan ee suugaan fara badanna sameeyey bal waxaad iiga warantaa taariikhdaadii hal abuurka suugaanta goorma ayay bilaabatay
taariikhdayda suugaanta ma ahan wax aan hadda sheegi karo waxaan aniga hidaraac waay suugaantaydu waalidkayga laba dhinacba hooyo iyo aabo laba qofoo waxay ahayn suugaanta curya maadaama saas dad ay dhaleen aniga ilaa yaraantaydaba waa anigoo tiraayo yaanba anoo aan gartaa ma xusid sheeray soo bilaabad sheeran qiyaas kale maaha laakiin xilligan adiga hanaqaadka sanad ilaa toban iyo shan ilaa labaatan inta udhexaysa waa waan tirin jiray ilaa welina marka xooga ciishoodaan tiriyaa
suugaantaad waxay u badan tahay godadka kala duwan ee maansada intii aan arkay laakiin waxaa aada u xiisaysaa gurowga oo arkayo inaad aada u jeceshahay maxaa maansadaas sida goonida aad ugu jeclaatay Ah, waxaan ugu jeclaa hadda kahor aniga wax- mid walba tiriya aan mar waxaan istiraaday gabaga jijidka hoyaala hoyaalayaa la jecelyaa tiri nin saaxiibkeen inta ka salaama la yidhahdo abwaanguure ayaa inuu idharbaaxa ku sigto asuur maalin dambo waxaan guuroobay cerka haddaan ka maqlo waxaad moogta ma qabtid sidaas daraaddeed aan ku xushay iidane
waa tahay eh, bal waxaad iiga warantaa dad fara badan baa na dhagaysanayo dhallinyaro u badan waxaad iiga warantaa gurowga micno iyo dhadhan ahaan suugaanta muxuu u leeyahay
guurigu wuxuu uga fi- uga duwan yahay suugaanteeda inteeda kale luuq ahaan ayuu yara ka xiisa badan yahay in la dhegeynsado wuxuu dheeryahay ninka tiriya guu- guurowga ma ahan si nin gabaga jijidka tiriya gabaga jijidka adigoo tirinaad ku dhex fiirsan kartaa kaad dhihi doonta laakiin guurowga ma ahan shay lagu dhex fiirsan kara ninka guurowga tiriya waa ninka dadka gabi uu sii qatarsan sidaan aaminsanaha Een, haddii aan gudan gala marka maansooyinkaada gurowga ah midda ugu horeysa oo aad jeceshahay inaad nala wadaagto
Een, waan wada jeclaa gabagan tiri rumaanti een, inkastoo aan sii kala jeclahay midda oo wadaniyada ah midda aan markaas dadka oo dalka ugu indhaha dadka bulshada kula hadlaayo aan aada u sii daneeyo haddana ma aha suganteed waxaan maalin iyo labo iyo sanad iyo ka bixi karo waayo intaan jiro waxaan jiraa ku dhawaad konton sano ilaa shan iyo toban sano ilaa konton sano waxaan tiri waxaan soo koobi kara maahan laakiin hadda gabaydan aada u xiiseeyo ama waxay ku an ku saabsan yihiin waa kuwa wadaniyada iyo dadka qaabka la isugu keena aada u an ama ah hordhaca dadka mas-uuliyiinta aan kula ballamaayo amba wadaniyada dalka aan uga hadlaayo ama calanka dhulka iyo deegaana uga hadlaayo kale haye keen jeceshaha marka inaan ku bilowno waxaan jeclahay maadaama hadda xilli doorasho soo dhow yahay gabay aan kula hadlay kula kula dardaarmayo wasiirada soomaaliyeed ee imaan doona intaasi imaan ka hor aan hordhacan ugu sii dhiibayo kaasaan jeclahay in la wadaaga bulshada Ee, xukuumadda soo socota dowladda soo socota madaxweynaha imaan doona baarlamaanka imaan doona Aan kula sii ballamaya.
wasiirada shaqada qaban doona la Aan la sii sii ballamaysaa ballamaya.
maxaad leedahay marka Een, waxaan jeclaan lahay iyadoo gabaya in laga sii dhegeysado oonan hadal u- aan uga dhigin iyadoo isfasiri doonta waa gabay sida aaminsanaya adduunya aakhiraba taabanaya maslaxadna u jeedinaya een, xukuumadda imaan doonta haye waxaan rajeeyahay inay gabadaasi sii dhegeysan doonaan intaysa imaan ka hor markay yimaadeenna intuu faro ay sii qaadan doonaan wayna afeen doontaa hadda waa la yidhaah Aan- waxayna leedahay in suugaanta waa gabi waa gabi waa guurow waxaanu ku bilaabanaa sida tan aheeya eheley wayaa beheley warku xiisa marow leeyahaa weriye sheegaahe wasiirada la soo wada intaan wiishka lagu yeerin wadkiinowna iyo hele qabriga walanba loo saarin wax inaan u sheegaan rabaa laguna waantoobo waxiisoo degana kama dambeyn nabigi weynaay calayhi salaatu wasalaam waxiisoo degana kama dambeyn nabigi weynaaye wacdigow ka tegayaan khilaaf lagu waxyeelaynin waaxidkay kitaabkiisa yaan bayba lagu weecin wax qalloocan waxa hoos ka wada weriya shayddaane wacdi culummada lagu ogaay inay waraabshaane waaxidkay ka yaabay qabriga weelalo yeelay wad wuxuu ku dhaarta ilaah iyo wuxuu doono rasuulkowna kula sii warrama wadarta aayaadya wixii uu hadhow heli lahay iyo wanaagooda wala sawfa waatou ku yidhi wixii uu sii doono wawajadaka waataan ku helay waaxid- waaxid kula qowlay waxyigow jibriil soo wadana waxyigow jibriil soo warshana lagama weynaysto waxyigow jibriil soo warshana lagama weynayste waaxidkeenna asigow amrow soo wakiishadaye waxyaabaa sulsulad laga dhexela waa isla aragteene wacdi culummada lagu ogaay inay waraabshaane waaxidkay ka yaabee qabriga wehela loo yeelay warkayaana kaa badin dad yaa wehelna ee baale wasiiradana waxaan kula ballami inay ku weynaato wacadkay ku dhaarteen qabriga waa la gelayaahe wadankan abaaraya dadkan weerar sugayaala oo wiilashoodii la dilay qaarna laba waayey oo wiilashoodii la dilay qaarna laba waayey weji beena dhaar ha ugu marin wacadna howleefin iidoo waxyeelkaagu yahay dabaq ka weynayso amba weel bannaan ay ku dhura walaxaan loo jeedin wacdi culummada laga rabaa inay waraabshaane waaxidkay ka yaabee qabriga wehelalo yeelay wiif wiif qof socodkeedu yahay weerar ku marayso wadna qabadna waxa kuugu filan waxa islaameede wadankan aan soddon sano la arag madax wanaageeda wasiirowka joog waa dhigaan garan weedkaagiiye haddii ayan wanaagkaa ahayn waxa aad doonayso iidoo haddii ayan wanaagkaa ahayn waxa aad doonayso iidoo wedkaa gale naftuna wiridhiqay hayso wixii aad qayaantaa ka daran wahan ka naareede werif iyo shimbiraha layidhi warisuma haayaane wacdi culummada laga rabaa inay waraabshaane waaxidkay ka yaabee qabriga wehela loo yeelay aangabagu uu dheeryahay laakiin intaasan kusoo gaabina maadaama aan ku xeeqa ibraahim cali reegaada u mahadsan tahay bal waxaad iiga warantaa gurowga waxa uu leeyahay luuq ka bedelan sida kale ee maansada gabayga oo kale waxaa jirta luuq la mariyo gaaraarka oo kale waxa uu leeyahay luuq gurowgana waxa uu leeyahay luuq asala markaad eegto oo dhandhan fiicanna sameynaysa haddii aan luuqdaas lagu dirin bal iiga waran sidee noqonaya wuxuu noqonayaa dadka badanaa qiimo ay xiiseeyan oo aan iska sheeko caadiya hadal caadi inuu isu bedela aaminsanahay ana gabayga inaan jiijiid ku tiriyo aan hoyaalay hoyaalay ku tiriyo amba hoohow guuro aan ku tiriyo labadaas uu wala macaan badan yahay haddii laga reebana qofka tirinaya xataa inuu macaan gooniya lama aaminsan waayo tusaale ahaan kaan hadda dirinaya haddaa idhaahdo wasiirada lasoo wado intaan wiishka lagu yeerin wax inaan u sheegaan rabaa laguna waantooba sheeko adigoo iska ballana ay naqeen laakiin marka uu guurow yahay waa suugan laxankeeda wadata oon aad u dhadhansada anigu
waa tahay bal waxaad iiga warantaa marka laga hadlayo gurowga dad fara badan waxaa kusoo dhacaya wiilmiyiga jooga oo ciyaarihii dahay dhaqanka lagu yaqiinay oo laashinah oo shirba ama gurowgii tiriya bal noloshaadii adiga iyo karoymidaadii haddii aad iiga waranto ma magaalay ka bilaabatay mise miyi ma aniga yaraantaydi waxay ka bilaabatay magaalaan ku dhashay laakiin anoo yaraa miyi laygeeyey miyigan ku barbaaray aan xoolo jir ku gaaray ilaa adiga waxaan ku gaaray toban iyo afar sano meelahaas markaan aadana magaalo kusoo laabtay markausoo xilliga waxaaba lagu inaan duq anaya lamoodan laakiin xilliga waxaan kusoo aaday oo qaxi iyo xilliga maalan imaado anigoo laba sano joogo siddeetan iyo sideed meelahaasaan imaaday qaxiyaaba laba sanana joogaba qaxi iska dhacyaybo haddii qaxi dhacay haddana dagaalada markay dhammaadeen baadiyaan ku laabtay idaa ilaa adiga laga soo gaaro haddana two thousand labada kun laga soo gaaray baadiyaan ku noolaa ilaa labada kun hadda magaalada muqdishoan ku noolahaabo
alqabsigii maasidii koowaad ee hadda aad noo tirisay waxaa ka dhex muuqanaya wacdi ayado qur-aana iyo inta badan dadka laashimiinta ah oo gurowga tiriya inay aada ugu dhow yihiin diinta bal arrimahaasi maxaa sabab oo sugaanta kale uu uga bedelan yahay tani waa midaan ka jawaabi kara maaha because waa xikmad ilaahay qofka ku abuura qofka markuu hal abuurkayo suugaanta uu wax ka yaqaan waxaa ilaahay ku irsaaqay aan dhihi karaa diintaaba ilaahay ku irsaaqaba ma ahan hadda anigu mararka intaan yodan waan weynahaba qof aan xumaan iyo wanaag kala taqaanan eh xilliga aan yaray xataa waxaa ku jiri jireen anoon meel aayad lagu fasiraayo ama xadiis lagu aqray aan weliga araga waxaa kamid ahay waxyaabo hadda dib haddaan u xasuustaan isira ilaahiyaaba kaa dhawaajaan wax iga awood weyn waaye mararka qaarkood waxaan soo maraa xikmado haddaan dib u laabto culamada wax ka weydiiy dhahayaan ilaahayaaba kuu soo dhiiba maya ma aan cilmi qof oona ka sheekay karto culimmadu waaweyn bes ka sheekay karaan marka hal qofka suugaanleyda ah wuxuu uga duwan yahay dadka wuu ka aragti dheer yahay wuxuu uga aragti dheer yahay xagga diintana uga dhow yahay xagga xataa mararka qaarku wuxuu sii saadaaniyaa waxaan la aragoon dhicin weli oo ka hadlaa waana xikmad ilaahay siimaa ma aan wax awoodiisa ah maa waa ka weyntaa
gabayga waa la arkayaa dhallinyaro fara badan baa soo baxaysa sanadba sanadka ka dambeeya gabaya tirinaysa gaaraarka waa la arkayaa maansooyinkii kala duwanaana waa la arkayaa dhallinyaro fara badanoo hal abuuraysa laakiin gurowga waxaad moodaa weli dad yar inuu ku haraya arrintaas maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah waxaa yaraaday gurowga waxaa u badnayd shabeellada dhexa u badneed tusaale ahaan shabeellada dhexa u badneed ma dariiday jirin oo ma danay jirin dadka tirina weli way joogaan ma ahan dadka shabeellada dhexa waxaan dhihi karaabo waa dad ilaahay ku irsaaqay isoo sheeg suugaanta sheekadoo dhanba haddaad fiiriso waa wada xikmad kan tiri iyo kan tirinba waa dad sheekadoo xikmad u badan tahay marka waxaa islahay dadkii way ka gaabeen dadkii horu mari lahay dhallinyarada hadda waxay ku soo aadeen waxa uu gaboobsi ku noqday wuxuu ku soo aadiyey xilli oo wuxuu ku soo aadiyey xilli aan dalku lahayn hanuunin uusan lahayn tiyaatar lahayn oon goob la isugu tagoo lagu gabiyo la arkayn marka wuxuu u baahan yahay naaxiyadda guurowgu inaad aragta meesha lagu tirinayo anigu waa soo arkay goobaban tegi jiray anigoo yar anigoo weynbo waxay u baahan taha marka in la helaa dadkii goob ka tirin lahay in dadku arkaan maadaama dadka hal abuurka buuxo marka waxay u baahan dadaanba naaxiyadda guurowda la keeni karin inkasta suugaantu ay tahay qofka waxa uu maankiisa ka imaanaya oo isaga hal abuuraya haddana waxaa jirta abwaanba abwaan kale inuu ka tusaale qaato laashinba laashin kale uu eego guurowga dadka tiriya markaad eegto yaad aad ula tacajibtahay ood la yaabtaa
maasha allah allah u naxariistay maama gaalxaaw allah u naxariistay waxaa ka horreeya oo aan gabaydiisuna badnayn abwaan la yidhaahdo laashin mulq la dhihi jira allah u naxariista oo dhintay kaasaa aad u gabay macay waxaan kaloo aad gabaygiisa u xiiseeyaa allah u naxariistay maama gaalxaaw oon jeclaa xataa inaan ku dada laakiin ma gaari karaayo sidoo kale abwaan carabow abwaan cabdulle geedanaar cabdulle raage taraawiil allah u naxariistee dadkaasan aada u xiiseeya gabayadooda
maasooyinkii kale aan aadaynaayo noo yaalnay si dadka ina dhagaysanaya maanta guurowgaada ay aada u dhagaystaan oo waqti badanna la sugayo runtii maansadan guurowga ah bal haddii aan eego kan aada noo haysa xiga waxaan isleeyahay mid kale oo aan kuwa dadka kula ballamaayo inay qabiilka ka tagaan qarankana ku tuurtaan yaan jeclaa inaan bulshada la wadaago wuxuuna leeyahay sidaan u dhacaa allaw yaa qabiilaya ka taga qaranka taageera yaa qof oona diintuu qadima qarana towxiidka ah yaa khilaafka ceeldheerku rida nabadna soo qaata qabri qodaha yaan qiil u dayin qaafilka iyo tuuga ah yaa qaranka kuwii hoosu dhiga qoorta saragooya yaa qalfoofta gaal nagu hor jaray qurunka raacsiiya qashin weyne yaa inya kurida holac ku qaadsiiya yaa qawida kuwii sheega jiray qora xumaantooda oo qabiilka noo faani jiray qurunka sheedaana qaabqaab lahaa allow yaa xakuma qarankina aafeey qabqablaalowyaa xakuma qaranka naafeeyey iyo qoomka weli qiima dhaca nagu qalqaalaya oo qaran oo qarashku dhiibaa inaan qarina diinteenna iyo qowmuluud iyo qowmuluuda ansaxa qolo ku doodaysa waa khasaara haasnoo dabaqan qarankinuu duuban war ku qeex qormadii soo baxdaba qiima la-idooda qalfoof waaye goortan dhahaad qalad ku sheegteene qayb kaloon qarshana waa jirtaa qaladna sii dheere intaan soo qadimay iiga qora qalinka foodiisa qoom fircoon waxaa lagu qarqiyey quwad ilaaheeye qaladkii ka dhacay ay rabaan inay dad qaataan qabow iyo kuleel naartu waa qaybo kala nuuca qaybi waa hanraar miciya qaba quwadna loo yeelay qaybi waa hanraar miciya qaba quwadna loo yeelay qoorta geel abees quwadka weyn qaabka lagu sheegay qiyaastana biloo sii socaa qaybta dhirirkeeda qofkii gala qasaarow ku dhacay qurunka naareede warka qoofa soomaaliyay qaadirkay megane khilaaf laguma faa'iida iyo qiimo lacageede khilaaf laguma faa'iida iyo qiimo lacageede qof nadiifa qarankan udaya qaali lagu raayo qaansiir sidii waanunkan qaafilhigalaahe isqurxiya wanaagana qabsada qorana taariikhda ah isqurxiya wanaagana qabsada qorana taariikhda qorana taariikhda kuwa qaranka diidana kuwa qaranka diidana marnaba ila qurxoonayne kuwa qaranka diidaan marnaba ila qurxoonayne qarqaryada iqabataa dad badan iga qawaafeena qof walbay maxaa kugu qasbaa qalad saxiixiisa qiyaamaha waxaad geysataa laasin kuu qorane aaway qarankii qiimaha badnaay cadow miyaa qaatay qabaluus warkiis kuma farxaya qurunka shaydaane iga qora adduunyada wax badan kuma qarsoomaane qoom ibliiska caabudo jannada kuma qaboobaane qaladkaya gefkana qalabkaya qalafkaya gefcon layska qaban qarankii soomaaliya quwadiisii inay joogsataa qaafka kuma taale isqadiriya soomaaliyey waa qariban tana isqadiriya soomaaliya waad qaribanteene maansadan goorma ayaad hal abuurtay maxaase kugu dhaliyay markaad eegto Aan waxaa igu dhaliyay markaa arkay qaabka dadka qaabka ay qabiilka ula safteen qarankan uga kala tageen oo qof walba oo reerkiisa ku mashquula iyo soo u difaaci lahay midnimadii iyo wadajirkii dalkii baddii birigii cirkii wax u maqanba'an la arag oo qof walba reerkiisa ku mashquulsan yahay wax wadaniidana dadkii laga waayan waxaan jeclaystay bal inaan wax uun baraarujina dhegahooda maqashay haddayba dhega maqla leeyihin waa dhallinyarada oo kale maansadan maxay u taraysaa dhali- waaba- waa- waaba tacliina u taabo waa u waxbarashay u tahay sida aaminsanahay waayo wuxuu faree maansadaano in ay qabiilku wax qurmayo aad u xun yahay midnimada iyo qarankuna ay yihiin kuwa dalka iyo dadka diinta aan anfacayay oo qeyb cibaadada qarnimadu qeyb cibaadada cibaadada ka mid a inay tahay saasay faree maansadu Een, hal abuurka markaan u imaado bulshooyinka kaleoo ee, ee, qaayo iyo qadarin weyn bay ay siiyaan soomaaliya markii la joogo qofka laashinka ah abwaanka ah ama maasinyahanka ah muxuu qadarin ka dhexleeya
xilliga hadda jira mase xilliga hore xilli kastaba xilliga hadda jira wax maansadu wax qiimaa oo dadka dhexdiisa ka leedahay suugaantu haddaan maogi heeso haddii wax la rwal wax kale oo dadku hadda ay wax ku qaataan ma jiraan laakiin xilligii hore isgaarsiintu yareed isgaarsiinta wax laysku faro dadka wax lagu baraarujiyo xataa diinta lagu faro dalka mm, wadanada lagu baro suugaantay ahaayeen waana la qaana jira fariina laysugu fari jiray waxaa laga yaabaa saddex bil kabacdi inay qofka gaarto aan ama wadan degmada oo gobolka loo dir inay gaarto suugaantaasu suugaantaas suugaansi yahan kaloo joogo uu kasoo jawaabo saddex sano kabacdina ku- saddex bil kabacdina kusoo gaarto meeshii laga diray marka aaday qiimo u laheedoo waxay maalin iyo muddo laysugu ballansado laysugu tagana way laheed laakiin hadda maadaama ay tiro badatay say u tiro badatay haddana u qiimo beeshay gartii geedka oo kale ee, mahmaahda gabayga shiribka waxbaa laisku soo qaaday jiray hadda waxaad moodaa badi dhallinyarada inaysan taa fahmin sidee arrintaasi mar kale loo soo celin karaa waxaa lagu soo celigi karaa dadka in wadina lagu abuuro waxaa lagu abuuri karaa inay suugaanta dhegeysadaan noocyadeeda kala duwan midda faraysa wanaagga oo wadinada ku beeraysa ay qaataan midda faraysa diin la-aanta iyo qabiilka faraysana ay ka tagaan taa ay ku ay kun wadani ku dhaqan karaan suugaantuna wax badan ku gashaa suugaantu waa xikmad ilaahay keena ma ahan wax ama qof laga soo iibiyo ama qof la baro lasbarbari kara maaha waa xikmad ilaahay bixiyo waana qayb ka mida waxyaabaha aan aan xikmadaha kale laga dhex helo Ee, aad buu u mahadsan yahay khiyaartiina la socotaay intaasi ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii hibada iyo halabuurka uu marti inoogu haa laashin ibraahim cali raage anigoo cabdilcasiis barrow ayaa muqdisho idiinka soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idin leenahay nabadgelyo
mahadsanid cabdicasiis axmed barrow oo barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka nala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo nuur xasan nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadda duhurnimo ciyaaraha kubadda cagta ee ingiriiska haddii aan ku horeyno kooxda liverpool ayaa toddoba gool iyo eber shalay kaga badisay naadiga crystal palace goolasha toddobada ah ee liverpool min laba waxaa kala dheliyey maxamed salaax iyo roberto firmino inta kalena waxaa kala qaybsaday ciyaartoyda kale ah sadio mane takumi minamino iyo ciyaaryahan jordan henderson guushaasi ayaa liverpool u sahashay in ay hadda lix dhibic ka sira marto kooxda ku soo xigta ee tottenham oo maanta la ciyaari doonta leicester city ciyaarihii kale ee sabtidii dhacay manchester city ayaa hal iyo eber kaga badisay kooxda southampton goolka keliya ee ay ku badisay manchester cityna waxaa u dhaliyay weeraryahankooda raxiim sterling everton laba iyo hal ayay kaga badisay arsenal newcastle iyo fulhamna waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo goola dhinaca sbain kooxda atletic madrid ayaa keli ku noqotay hogaanka horyaalka la liga markii ay shalay saddex iyo hal kaga badisay kooxda elch laba ka mid ah goolasha waxaa u dheliyey luis suarez barcelona ayaa iyana barbaro laba gool iyo laba gool ah la gashay valencia real sociedad ayaase khasaartay markii kooxda leventi ay ku qabatay laba gool iyo gool osasuna iyo viyareal ciyaarta dhex martay viyareal ayaa saddex iyo hal ku badisay sevilla iyo real vayadolidna waxay isku mar waayeen hal iyo hal horyaalka seriacada talyaaniga ciyaarihii dhacay yuventus ayaa ku soo dhowaatay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee milan markii ay afar iyo eber kaga badisay parma laba ka mid ah christiano ronaldo ayaa kooxda yuva u dhaliyey sabdoria saddex iyo hal ayay kaga badisay karatone fiorentina iyo hellas veronana hal iyo hal ayay ku kala bixi waayeen ciyaaraha kale axadda maanta ayuu wada dhici doonaa degeystayaal xubinta ciyaaraha waa magin
aynu intaasi dhegaystayaal ku dhaafno xubintaasi cayaaraha uu nala socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari haatana dhegeystayaal aanu jaleecno dhinacii heesaha nala dhegaysta heestan ay ku luuqaynayaan fanaaniinta xariir axmed iyo najma nashaad
amba maniga ka yeesha waana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada amba maniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducdaada macaanka baada markaan ku dayayn ku dayayn dayaan dayoogo dawooy farxad baan dareeme dawooy farxad baan dareeme markaan ku dayayn dayayn dayaan dayoogo dawooy farxad baan dareeme nacaku darbiyada hajiidoagu darajada hawaaynacaku darbiyada hajiidhoagu darajada hawaaye cashaqa dambarkiisa ilamaal cashaqa dambarkiisa ilamaal
heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa inoo fadhiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta xilliga geeska afrika intaan hawada dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadiino
hawaye ashaqa dambarkiisa ilamaal ashaqa
wasaq dambarkiisa